أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal waa habeen isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay sagaalka bisha rabiicul awal sanadka kun afar boqol toddobiy afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo weeraro qorshaysan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay wilaayaadka hiiraan iyo jubbada hoose xeebta jasiira ee magaalada muqdisho ayaa qaaday laba wiil oo dhallinyaro ah iyadoona dhacdadaas ay ka hadleen ehelada wiilashaas mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa inka badan soddon iyo shan howlgal ka fuliyey dalalka maali iyo burkina faso wilaayada galgaduud ayaa sakada xoolaha nool ka qaybisay degmada xiindheere taasi oo ay si weyn uga faa'iidaysteen fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmadaas ardayda madarasada alfurqaan ayaa sameeyey bandhig cilmiyaad kadib munaasabad ka dhacday degmada tiyeglow ee wilaayada bokool
جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan weeraro qorshaysan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay wilaayaadka hiiraan iyo jubbada hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay labo qarax la beegsaday bar koontarool oo maleeshiyaadka ridada u tiilay gudaha magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya waxaana jira khasaaro gaaraya cadowga dhanka wilaayada jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay weerareen xerada murtadiinta ah ee deegaanka baarsanguuni ee duleedka magaalada kismaayo waxaana ku dhaawacmay afar askir oo murtadiin ah xeebta jasiira ee magaalada muqdisho ayaa qaaday laba wiil iyadoona dhacdadaas ay ka hadleen ehelada wiilashaas waa kan marwaan moxamed oo warbixintaasi inoo eegaya laba wiil oo dhallinyaro ah ayaa lagu soo waramayaa inay liqday xeebta muqdisho gaar ahaan xeebta xigta dhinaca deegaanka jasiira wiilashan oo sida la sheegay isku qoys ah ayaa ka mid ahaa tiro dhallinyaro ah oo gelikii dambe ee shalay u dabaartegay xeebta jasiira labada wiil ee hirar kubadda ay la tageen oo in muddo ah la baadigoobayay ayaa goor dambe lagu guulaystay in la helay iyadoo midkood uu dhintay mid kalena uu dhaawac yahay mid ka mid ah helada wiilashaasi oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in mid ka mid ah la helay isagoo miid ah halka wiilka kalena nolol lagu gaaray balse xaaladiisa oo aad u culus darteed loola cararay dhinaca isbitaalka
marka dhaawac baa lagaga soo bixiyey oo hadeerba waa dhaawac oo firfirqa aweye ninna meydkiisin baa laga soo bixiyey magarat laba wiil me laba wiil oo ilma adeeran bay ahaayeen ugoysa magarat heestaas isiyey waa jireen laakiin de waaba kuwa soo kaliyey oo adduway jireen iman kaloo dhalinyarada raaciyey jireen laakiin intooda kale waxba maysan noqonin labadaas wiil baa midna dhintay oo badda meydkiisii laga soo bixiyey midna haddii lahayd mo isaga oo haftay oo aad iyo aad urasaaday oo tii dambaysayna ay tahay baa laga soo bixiyey oo ilaa habadan waa dhaawac culus weeyaan muddooyinka dambe waxaa aad u soo kordhayay shirarka badda maadaama lagu jiro xilliga xagaaga oo dabaylo xoogani ay socdaan mawjadaha badduna ay kacsan yihiin aad baad u mahadsantahay marwaan mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa inka badan soddon iyo shan howlgal ka fuliyey dalalka maali iyo burkina faso cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa inoo sii ambaqaadaya warbixintaasi jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ee ka jihada galbeedka qaaradda afrika ayaa soo saartay tirakoobka howlgalladii ay fuliyeen ciidamada mujaahidiinta bishii safar ee lasoo dhaafay howlgalladan oo xoogooda ka dhacay wadamada burkina faso iyo maali ayaa isugu jira weeraro toos ah oo cagta lagu mariyey saldhigyada cadowga kamaaino iyo qaraxyo mujaahidiinta ayaa allaha fadligii bishaas gudaheeda qaaday soddon iyo siddeed weerar oo u badnaa cagmarino halka ay fuliyeen ilaa laba weerar oo ka mid ah oo lagu beegsaday murtasaqada ruushka sidoo kale weerarada qaraxyada ah ayaa iyagana qayb ka ahaa howlgalladaasi waxayna gaarayaan ilaa lix iyo labaatan marka la eego natiijada ka dhalatay weeraradaasi ay mujaahidiintu fuliyeen bishii safar ayaa ah dhimashada saddex boqol lixdan iyo sideed askari oo ka tirsanaa dowladaha dabadhalafyada ah ee dhaca saaxilka iyo saxaraha qaaradda afrika mujaahidiinta ayaa soo qaniimaystay ilaa soddon iyo saddex gaari halka ay dabqaba siiyeen lixdan iyo afar kale sida lagu sheegay tirakoobka ay baahisay mu'asasada azalaaqa shan boqol labaatan iyo saddex hub noocyo kala duwan leh ayay soo qaniimaysteen mujaahidiinta halka ay gacanta ku dhigeen ilaa sagaal iyo toban askari oo maxaabiis ah allaha fadligii tan iyo markii uu dhashay sanadkan cusub ee kun afar boqol afartan toddoba hijiri jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaa sare u qaaday howlgalladeeda iyadoo bishii muxaram ee lasoo dhaafay dishay in ka badan shan boqoloo askari aad baad u mahadsantahay caliyare wilaayada galgaduud ayaa sakada xoolaha nool ka qaybisay degmada xiindheere taasi oo ay si weyn uga faa'iideysteen fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmadaas nuur cali warsame abuushayba ayaa warbixintaasi inoo diyaariyey meydaan dhaca degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga galgaduud gelinkii dambe ee shalay waxaa laga fuliyey qaybinta mashruuca sakada xoolaha nool oo si habsamile uga socda degmooyin iyo deegaana ka mid ah wilaayada dad isugu jira fuqaro iyo masaakiin ayaa xoolo sako ari u badan loo qaybiyey maadaama la joogo wakhtigii qaybinta sakada xoolaha nool mas-uuliyiinta maamulka degmada xiindheere oo goobta ku sugnaa ayaa dadka sakada ku baxdo waxay u siinayeen sida dadku ay u kala diran yihiin oo qofba qofka kale ka liita ayaa xoolo ari u badan la siinayey iyadoo la arkayey qaar shan neef jeedanaya kuwo saddex saddex la siinaya iyo kuwo kale oo iyaguna wixii allaha siiyey meesha kala tegay iyagoo weliba aad u faraxsan idaacadda islaamiga landalus oo goobta ku sugneed ayaa qaar ka mid ah dadkii xoolaha sakada nool loo qaybiyey sida tan dareenkooda ugu muujiyey bismillaah arigaan ari sakaa wey ilmo dan yara aabbahood dhintay oon wakiil u ahay ayaa la siiyey waxaa sida walaayada galgaduud oo xeyn dheer marka awalay qoraayeen awalaa la sii jiray ilaahay baa mahad iskale bacdallaahi walaayadu waa mahadsan tahay dadka danyartaa masaakiinta waxaan ku idhaa fuqurada kulli waa luquudiyaa xoolaha sekada waa laysu keenaa dadkaasaa la siiyaa marka sidaasaan wakiil uga ahay ilmo danyaroo aabbahood dhintay oon wakiil u ahayaan shantaas ari neefoo ariya la siiyey dadkii bixiyana ilaahay barakaha u reebo maalkooda allaha barakeeyo diinkoodan allaha barakeeyey annagoo joogno xiindheere waxaana la siiyey lix neef ariya shan neef waaye shan neef ariyaana la siiyey waxaana u qaadanay sakawaad sanad sanad la ah oo sanad walba la bixiyo alxamdulilah shantaas neef aan ka duceeyeynaa wixii baxsaday allah u barakeeyo wixii keenay iyo abaalkooda allaha gudo oo noo qeybiyey marka qeyraan idin rajaynaynaa walaayadan allaha guuleeyey meel kastoo joogto meesha aan joogo waa xiindheere xaafadda xiindheeraan joognaa gobolka galgaduud shan neef oo ariyaa lay siiyey alxamdulilaah ilaahay waa ku mahadsan ayagana allah u barakeeyo wixii la baxayna allah u barakeeyo kuwana siiyana allah ka ajar siiyo walaal ari saka ahoo walaayada galgaduud gobolka galgaduud oo degmada xeendheere lay siiyey meeqa aan haystaahoo shan neef waaye walaalaha muslimiinta ah ii yeeray anuun hadda weydiisan arigaa shanta neef hay isiiyeen waan u ducaynaynaa wixii kol laga soo qaadana ilaahay ha barakeeyo maalkooda iyo awlaaddoodaba kuwa isiiyena ilaahay dembigooda ha dhaafo iyo dembiga waalidkood anigana risqi xalaal allah iga dhigo sanad walba xilligan oo kale ayaa dadka tabaalaysan loo qaybiyaa sakada xoolaha nool iyadoo maalmo ka hor ay ahayd markii degmada galhariiri oo isla wilaayada islaamiga galgaduud ka tirsan sidan oo kale siko xoolo ah loogu qaybiyey dadka masaakintii fuqarada ee ku dhaqan degmadaasi
ugu dambeyntii ardayda madarasada alfurqaan ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada tiyoglow ee wilaayada bokool xasan cabdiraxmaan abu xasan ayaa warbixintaasi inoo si ambaqaadaya degmada tiyeglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool waxaa ku soo badanaya madaarista lagu baranayo qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa maadaama qur-aanka uu yahay culuumta midka ugu sharafta badan maamulka islaamiga degmada tiyeglow gaar ahaan maktabka dacwada ayaa ku dadaalaya sare u qaadidda madaarista lagu baranayo qur-aanka ee ku yaala degmada iyo deegaanada ku dhow waxayna taasi keentay allaah fadligii in carruur aad u daayar ay qur-aanka iyo culuumtiisa bartaan dushana ka qabtaan madarasada al-furqaan waxay ka mid tahay madaarista lagu barto qur-aanka kariimka ee ka furan degmada tieglo waxaana dhigtay arday qaarkood da-yar oo isugu jira wiilal iyo gabdho kuwaasoo bartay qur-aanka iyo culuumtiisa dhowaan munaasabad heersare ah oo ka dhacday gudaha madarasada ayay ardaydu kusoo bandhigeen bandhig cilmiyeed ka turjumaya heerka ardaydu ay ka gaareen qur-aanka iyo culuumtiisa waxaana xusid mudan in carruurta qaarkood ay aad u da'yaraayeen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما اسم النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب ابن مرة متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل أين ولد وأين مات وكم كان عمره ولد في مكة ومات في المدينة وعمره 63 سنة كم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم أولاده صلى الله عليه وسلم سبعة وهم إبراهيم قاسم عبد الله زينب رقية أم كلثوم فاطمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم سلام ورحمة الله وبركاته ما تعريف التجويد لغة واصطلاحا التجويد لغة التحسين التجويد اصطلاحا علم يعرف به إعضاء كل حرف حقه ومستحقه طبقا لما تلقاه المسلمون طبقا لما تلقاه المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ثمرة علم التجويد ثمرة علم التجويد صون اللسان عن الخطأ في كتاب الله عز وجل ما فائدة علم التجويد فائدته الفوز برضاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لماذا خلقنا الله خلقنا الله تعالى لنعبد وحده قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم سؤال القبر من ربك ربي الله ومن نبيك نبي محمد صلى الله عليه وسلم وما دينك ديني الإسلام كم مراتب الدين وما هي مراتب الدين ثلاثة وهي الإسلام والإيمان والإحسان tani waxay ku timid fadliga alle kadib waxay ku timid dadaal dheeraad ah oo ay sameeyeen mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ee degmada tieglow iyo waalidiinta oo iska kaashanaya sare u qaadidda barashada qur-aanka kariimka iyagoona ku ballamay barbarkay ka baxdaa waa bakeela galeen mahadsanid abuuxasaan guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu